bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu door koron akhyaare waxaa ka mid a madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan la qaatay guddoonka golaha shacabka wasiirka dekedaha xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nur jaamac oo loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka gudiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyne oo keenay biyo hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma oo deeq gargaar raashin ah gaarsiisay qoysa iska liitaa oo ku nool magaalada baydhabo warka caalamkana waxa aad ku dhegeysan doontaan ugu yaraan saddex ruux oo ku dhimatay weerar ka dhacay melodhow dhismaha qunsuliyadda israa'iil ee magaalada istanbul waa dalka turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
akhyaarta aynu jecelnahayo intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door korona markan waxaad kusoo dhawaataan isaga iyo faahfaahsan aynu kublaan inna lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun allaha u naxariistay meydkii guddoomiyii hore ee ururka indhoolayaasha gobolka shabeellaha dhexe cali sheekh cabdirashiid maanta ayaa maanta gelinkii dambe lagu aasay deegaanka muururjiido oo ka tirsan degmada jowhar gudoomiye ku-xigeenka ururka naafada gobolka shabeellaha dhexe isaaq xaydir aqila ayaa ka tacsiyeeyey geerida marxuumka isagoo ugu waramay radio jowhar taariikhda uu lahaa laha u naxariistay cali sheekh cabdirashiid magacaygu waa isaaq xaydir caqiil gudoomiye ku-xigeenka naafada gobolka inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun guud ahaanba dadka naafada gobolka shabeellada dhexe waxay u tacsiyey lahayn gudoomiyihii hore ururka indhoolayaasha gobolka saaxiibka cali sheekh rashiid cabdulle inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun aan leenahay ciyaalkii uu dhalay iyo ehelkii iyo asxaabkii uu lahayo inaguba aan qayb ka nahay dhammaanteenba sabar iyo iimaan allah naga siiyo ilaahayna gadaashiisa nama fidnay saaxiibkee runtii cali sheekh rashiid cabdulle waxaan bartay laba kun iyo saddexdii oo ahaa nin aad u wanaagsan ayuu ahaa anigii asaga muddo afar laba kun iyo afartii tobankii bishii may ayaanu waxaa wada aas aasnay ururka indhoolayaasha gobolka shabeellada dhexe nin wuxuu aha holkar ah cali wuxuu guddoon ka noqday ururka indhoolayaasha gobolka shabeellada dhexe muddo toddoba saanaa ah ayuuna xilka hayay markii dambena si sharaf leh ayuu ku wareejiyey isagoo aan la dhihin maaragtay xilkan dhiib ayuu si isaga keenay maaragtay iska wareejiyey mas-uuliyadda nin mas-uuliyadda kasoo dhalaala oo howlkar ah ayuu ahaa cali sharashiid runtii nin professionala shaqaysta haddii ay beere ahaan lahayd haddii ganacsato ahaan lahayd u ahaa ma ahayn dadka dadka maaragtay wax ka suga ma ahayn nin maaragtay yaraantiisii ilaa ahaa hadda oo uu dhimanayo howlihiisa adduunyu watay xaggana cibaadadiisa wata ayuu ahaa cali sharashiid
allaha u naxariistay aaska marxuumka cali sheekh cabdirashiid ayaa waxaa kasoo qayb gala dadweyne aada u fara badan oo ka kala socday qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan ururka indhoolayaasha soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay guddoonka golaha shacabka anas soomane ayaa faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo muddooyinkanba ku sugan magaalada baydhaba ee xarunta ku-meel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kulan muhiim ah la qaatay wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kuwaasi oo ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay kulankan oo saacado badan qaatay ayaa diiradda lagu saaray xaaladda guud ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo kulankan si gaara looga hadlay adkeynta amniga dadaalada xasilinta dibudhiska hay-adaha maamulka iyo dardargelinta adeegyada dawliga ah si loo gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in dowladda federaalka soomaaliya ay mudnaan gaara siinayso xoojinta amniga iyo dardargelinta adeegyada aasaasiga si loo xaqiijiyo nolol wanaagsan oo ay helaan bulshada soomaaliyeed sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku booriyey mas-uuliyiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleedba inay laba jibbaaraan dadaalada wadajirka ee lagu xansilinayo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in si dhow looga wada shaqeeyo lana mideeyo juhdiga lagu horumarinayo adeegyada dowladeed iyo dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha si buu yidhi shacabka soomaaliyeed u heleen adeegyo hufan oo joogta ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhaba ee xarunta gobolka bay ayaa halkaasi waxa uu ka waday kulamo muhiim ah oo la yeelanayay mas-uuliyiinta ku sugan magaalada baydhaba odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed si gaar ah magaalada baydhabo kuwaasoo kulamadaasi oo looga hadlayey islamarkaana diiradda lagu saarayey xoojinta amniga dib u heshiisiinta horumarinta guud ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wasiirka dekedda xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nur jaamac ayaa loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka weriye qaasim jacfari ayaa ka warramaya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa maanta loo doortay kursiga xildhibaannimo ee hob laba boqol iyo afar kaas oo horey ugu fadhiyey isaaq cali subag doorashada uu kursiga ku soo qaatay ayaa ahayd mid dadban degdegsiimo ah daqiiqada gudahood ku dhacday isla howlkii uu ka qaatay shahaadada musharaxnimo ayaa lagu doortay ayada oo uu tanaasulay musharaxii la tartamayey wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa ku biiraya baarlamaanka wakhtigiisa sii dhammaanaya doorashadan ayaa ka soo horjeeda tii uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud doorasho qof iyo cod ee uu marar badan ku celceliyey in lagu soo dooranaya xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaana ku biiraya baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya golaha shacabka oo wakhtigooda uu ku eg yahay bartamaha bisha abriil ee sanadkan laba kun lix iyo labaatan webiga shabeelle ee dhexmaraa magaalada beledweyne ayaa biyo keenay khaalid ismaana ayaa warbixintaani beledweyne inooga soo diray xilli abaaraha ka jira dalka saameyn adag ay ku hesheen bilihii ugu dambeeyey bulshada soomaaliyeed ee ku nool deegaanada iyo degmooyinka gobolka hiran oo mara webiga shabeelle ayaa daad ka soo romeeday roobka guwa ee ka curtay deegaano ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida waxay bedeleen saacadihii ugu dambeeyey midabka iyo weliba dhadhanka biyaha webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiran kaas oo dhowr maalin ka hor aan la cabi karin biyihiisa webiga shabeelle ayaa xilligaani laga dareemayaa koror ku yimid biyaha kadib roobka guga ee ka curtay deegaano ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida iyo weliba qaybo ka mid ah dhulka buurareedaha dalka ethoobiya oo salahaan webiga shabeelle uu ka yimaado inta badan bulshada magaalada beledweyne iyo guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka hiran oo mara webiga shabeelle oo ku tirsanay cabisa biyaha webiga shabeelle ayaa dhibaato badan ku qabay cabisa biyaha bilihii ugu dambeeyey sidoo kalena waxaa hakad galay wax soo saarka dalagga beeraha xaaladda biyo xumee webiga shabeelle awgeed sheekh cabdiwaaji sheekh axmed nuuriyo cambagoy waa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiran ayaa sheegay in korarka ku yimid biyaha webiga shabeelle ay fursad weyn u tahay bulshada ku dhaqan beledweyne iyo weliba guud ahaan dadka beerareeda gobolka hiran kuwaas oo ay ka caawin doonto cabista iyo weliba wax soo saarka dalagga beeraha gobolka oo bilihii ugu dambeeya hakad uu ku yimid xaaladda biyola-aanada webiga shabeelle awgeed waa kan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiran sheekh cabdiwaaji sheekh axmed nuuriyo oo ka hadlay korarka ku yimid biyaha webiga shabeelle iyo weliba saamaynta bilihii ugu dambeeyey xaaladda biyo xumee webiga shabeelle ku yeelatay bulshada ku dhaqan beledweyne iyo guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka oo mara webiga shabeelle waxaana daladiisa ka mid ahaa webigii faaruqa ahay horta saanuu noqday waa soo buuxsama maantana waa sii ziyaado biyihii alxamdulilah shalay qaraarka ahay ee dhanaanka ahaa waa isbedeleen alxamdulilah biyo macaana isu bedeleen wax lagu weyse qaadan karo lagu qabaysan karo lana cabi karo psychology markaa lagu sameeyo biyo caro wataa waa biyo xun ma ah biyo xun ma ah boqol kiiba boqol marka insha allahu ilaahan ka baryaynaa inta dhamman ilaahay noo soo dhammaystiro cirkana uu noo hooro insha allah laakiin waxaan bulshada u sheegaynaa shalay eber oo ahaa biyo dhanaan ay ahaayeen haraad badanaa jiray oon badanaa jiray biyaha lama cabi karin laakiin maanta waa la cabi karaa alxamdulilah boqolkiiba boqol waana macadi shalay eber ay ahaayeen maantas waa buuxaa webigii waa soo buuxsamay marka beerigii waa lagu waraabsan karaa dalagii waa ku bixi karaa horey waxba xataa dalag kuma bixi karin biyaha cusbay ahaayeen hadda biyihii waa isbedeleen boqolkiiba boqol alxamdulilah iyo dunyo marka hore lama cabi jirin laakiin hadda waa dunyada waa la cabi karaa beeraha waa lagu waraabsan karaa boqolkiiba boqol horumarka waa waxba ay ka gaarsan karaan inuu ilaahay kor usoo qaadana waa ka baryaynaa insha allah ilaahan ka baryaynaa horta waxa waaye soomaalida waxay tidhaahdaa mogtaa nafta biyo nolosha caano naxariis cambuulo laa ilaaha ila allahu haddii la yidhaahna misig sor waaye mogtaa nafta biyo waaye biyo aadan cabi karin waxay ku galaanna aadan garanayn cudurro inay ka dhashaan halis u ah yaanu ku dhex joogi jirna hadda maanta waxaa ilaahay qadaray biyihiina isbedeleen nolosha magaalada marka waa isbedelaan tubooyinka iyo ceelasha ceelasha biyo fiicanay qaadayaan biyo macaanay qaadayaan oo gudbinayaan raadkii iyo biyo dhaamintii xooga badneed oo xowliga ahayd waa yaraanaysaa xor alxamdulilah madar inuu noogu darsamaan ilaahay ka rajaynayna insha allah waa mahad ilaahay hooya alxamdulilah biyaha noo soo bilowday biyo khayr qaba inuu ilaahay nooga dhigaan ilaahay ka baryaynaa insha allah biyahan etoobiya waaye weli hiiraan maya hiiraan waadiyaasheedii rasmiga ahaa roob weynoo hadda laku rayo oo ku da'ay malaha cirka waa saadaal fiican yahay webigana hadda xaaladiisu waa fiican tahay alxamdulilah ilaaha noo soo naciy ilaahan ku mahadinaynaa insha allahu tacaala ilaahay kora noogu soo qaado danyartii iyo bayrakacayaashii waa boqolkiiba boqol wax u dan ah hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee soomaaliya sotma ayaa deeq gargaar raashin ah gaarsiisay qoysas soddon yar ah oo ku nool magaalada baydhabo siraaji xaaji isaaqa ayaa warbixintaaniyo baydhabo inooga soo diray hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa maanta magaalada baydhabo ka fulisay howlo gargaar bani'aadinimo iyadoona raashin u qiibisay shan boqol oo qoys oo danyar ah oo ay saameeyeen xaaladaha adag ee xilligan ka jira deegaanada koonfur galbeed gargaarkan ayaa qayb ka ah dadaalada hay-addu ay ku yaraynayso dhibaatooyinka ka dhashay abaaraha iyo duruufaha nololeed ee adag ee xilligan ka jira deegaanada koonfur galbeed iyadoona si gaara diiradda loo saarayo qoysaska kuwa ugu nugul ee sida aadka ay u saameeyeen abaaraha waa kuwan qaar ka mid ah qoysaska danta yar ee ka faa'iidaystay deeqda raashinka ee maanta magaalada baydhabo ay soo gaarsiisay hay-adda sodma oo si gaara ugu mahadcelinaya dowladda soomaaliya unuqo dad masaakiin oo iniskajara daddad kabkashadada waay idad mayhaytu iso baahyaha gaarka qaba iyo dad kale mayhaytu iso eedan liidada magaalada baydhabo ku nool yaa geeka raashin magaalada baydhabo ninka qaybidi runtii anka mahadnaqaan hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka anka mahadnaqaan deeqdaas oo hana deerta xilla un eed anka baahangna dadka eedlan dhibaataysanyaa wadanka abaara ka jarte runtii geeka untun oo mayhaytus masaakinga geeka nasiiban weeldhati waana anka mahadnaqaan hay-adda maaraynta musiibooyinka iyo cid allaale ciddi galanka jeysatay mahaytuuse arrinton galanka jeysatay inka mahadnagaana
inti hanin dhiibti ilaahoo muraadyo haan weeq siiniidiyo jeel oo keerce allow u weeq sabaab jamiil allaha ku siya jinno allah ka gadgadiya muraadyo kul allow haan weeq sabaab allaha ku siya si taakar ilaahu aan ku lankii kor hanin ku maskalye hanin inta hooye hanin dalabi lankii inta ninshaani ilaahow sabab jamiil ah kusi si taakar ilaahow saankuweel muraadka kudisho allow unweel siineediyo jeel oo keer allahaan weela sidoo kale hay-addu waxay qorshaynaysaa in maalinta berri ah gargaar kale la gaarsiiyo shan boqol oo qoys oo danyar ah kuwaas oo ku nool magaalada baydhabo si loo ballaariyo kaalmada loo fidinayo dadka u baahan sida uu faahfaahinayo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle waxaan runtii rabaa inaan u mahad celsho dadka maamulka u hayo heer dowlad goboleed iyo heer degmaba runtii siday u soo xuleen dadkii mudnaa sida wasiirku sheegay waxaa runtii la rabaa in la gaarsiiye ilaa kun qoys oo maantana shan boqol la dhiibi doono shanta kalena berritooda insha allah haddii ilaha yidhaahdo ma ahan tii ugu horraysay mana ahan tii ugu dambaysa noqon mayso magaaladaani mas-uuliyiin badanaa joogto madaxweynaha jamhuuriyadda uu ugu wan yahay dabcan amarkaani wuxuu ka yimiday in kulli guud ahaan dadka soomaaliyeed wax la gaarsiiyo madaxda qaranka madaxweynuhu ugu wan yahay deegaanada koonfur galbeedna degmo kastoo xoraysan waan gaari doonaa macaali wasiir insha allah hadii ilaha yidhaahdo sida ugu dhaqsiyaha badan halkaan iyo xuduba bilaabay ahayd waa run oo runtii iyadoo abaaro jirto ayaa haddana wixii maciishadii qaalowday oo arrinta bariga dhexe ka socotana aad noo saamaysay laakiin haddii ilaahay yidhaahdo deegaanada xurta ah oo ay ugu horrayso degmada buurakaba iyo guud ahaan degmooyin kalentooda insha allahu tacala si dhaksi ah ayaa lagu gaari doonaa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdi caroosh ayaa dhankiisa si gaara ugu mahadceliyey dowladda soomaaliya kaalmadan ay soo gaarsiiyeen xilli loo baahanaa deegaanada koonfur galbeed ku qeyb raashin hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ay soo gaarsiisay bulshada magaalada baydhabo tirada guud waxay noqon doontaa insha allah kun qoys waxaa run ahaantii raashinkan imid iyo kaalmadan wakti magaalada culays abaaro ka jiraan oo magaalada cuntada iyo qiimahooda iyo xoogaa aada u sareeyo marlabaada uga mahad celinaynaa madaxda qaranka hay-adda sadma dadaaladaas ay sameeyeen oo kuwo lamida laga sameeyey degmooyin kale oo ka mida koonfur galbeed sida degmada si- sida degmada xodur marka guud ahaan howlaha soo socdaan mar labaad iyo mar saddexaadna u mahad celinaa sadma iyo madaxweynaha jamhuuriyadda wafdigiisa oo baydhabo joogo oo arrintan runaanti culays nagu saarayay in dadkaasi degdeg ah raashinkaa loo gaarsiiyo halka aad naga dhegeysanaysaana waa radio jowhar siddeetan iyo sagaal dhibac shan megahertz jowhar hirshabeelle soomaaliya markana warka caalamka sidoo ay wararku sheegayaan oo yaran saddex ruux ayaa ku dhimatay halka laba askari oo boolis ah ay ku dhaawacmeen kadib weerar ka dhacay maloodhow dhismaha qunsuliyadda israa'iila ee magaalada istanbul sida ay qoreen warbaahinta turkiga muuqaalo ay baahisay wakaaladda wararka ee reuters ayaa muujinaysa askari boolis ah oo bastoolad la baxaya islamarkaana gabaad ka dhiganaya melo dhow isla goobtaasi iyadoo la maqlayo dhawaaq rasaas isdaba joog ah sidoo kale hal qoofo ayaa lagu arkay isagoo dhiigga uu ka daadanaya goobta ay markaasi dhacdadu ka dhacaysay wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in weerarka uu silama fillaan ah ugu dhacay meel xasaasi ah taas oo keentay in si deg deg ah loo adkeeyo ammaanka aaggaasi ilaa iyo markana lama shaacin cidda ka dambaysa weerarkaasi mana cadda sababta rasmiga ah ee falkaasi mas-uuliyiinta turkiga weli kama aysan warbixin oo faahfaahin dheeraad ah lagama hayo waxaana socda baaritaano lagu ogaanayo xaqiiqada dhacdadaasi iyo waxaa sababay akhyaarta ana dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda cawa inaga soo gaaray waanaga intaa warkaa waxaa soo saaray almuhandis cali maxamed warsame calika bin calika dhanka farsamadana waa injineer axmed maxamed shariif sabka intaana warkan warka xika ku kulmayno waxaa idinku dhaafeynaa salaamaad min kulli aafata